Isbeddelka cimilada ayaa si weyn u saameeyay qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka, iyadoona isbeddelka cimilada iyo roobabka dayrta ee baaqday ay sababeen barakaca kumanaan qoys oo ka barakacay deegaanadoodii. Dadka ugu badan ee ay saameynta kala kulmay roobabka dayrta ee baaqday ayaana waxaa markaasi ay ka mid Dadka ugu badan ee saameynta kala kulmay roobabka dayrta ee baaqday ayaa waxaa u badan barakacayaasha ku jira kaamamka ku yaala gudaha dalka. Qoysaska ku nool xeryaha barakacayaasha ee ku yaala magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa wakhtigan wajahaya xaalado adag oo dhanka nolosha ah, iyagoona codsaday in lala soo gaaro gurmad bini'aadanimo.
baahida ka jirta inuu muxuu kaamka uu baahan yahay una hooy lahayn oo hirgalmo lahayn oo xagteeda ay ku baahiyo ay ka jirto meelay ku hirgalaan meelay ku hoydaan waxay cunaan intaba ayna haysan ay agoon leeyihiin ay cuuriyaan leeyihiin ay cid kastaba leeyihiin oona masquul xataa aanan haysan baahida ugu weyn waxbarasho ma laha nin beed male biyo male baahida ka jirta intaasaa ugu muhiimsan ama ha noqoto hay-adaha samafalka ha noqoto cid kasta oo guddoomiye gobol ha noqoto ku degmo ha noqoto duq magaalo ha noqoto cid kasta oo baahida ka jirta kaamkaas oo rafaadkeeda ciddii wax ka qabanaysa insha allahu bilkariin sida ugu dhaqsiyaha badan ummaddaas waxa u qabanta magacayga waxaa la yidhaha Ibrahim Xasan Cabdi waxaan joogaa kaabka kaabkaas oo ay ka jirto dhibaatooyin fara badan oo dhawaa la-aan waxbarasho la-aan hoy la-aan iyo meesha aan lahayn xarun caafimaad musqulo aan lahayn dadkii wuxuu u badan yahay in xaaladiisa ay noqoto dad shuban uu ku dhaco sababtoo ah nadaafadii ayaa ebele marka waxaan ka codsanaynaa maamulka iyo hay-adaha in dadkaas si dhaqso leh looga soo gaaro ayaan ka codsanaynaa maamulka iyo hay-adaha dhammaan